wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya saaka ayaa xilka looga qaaday duqii magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed waxaana xilkaasi loo magacaabay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo hayay xilka wasiirka warfaafinta tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey guddoomiye taabit iyo madaxda dowladda federaalka warbixintan waxaa noo soo diray axmed xasan colaad
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dikreeto uu soo saaray wuxuu xilkii kaga qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho daabid cabdi maxamed iyo dhammaan ku-xigeennada gobolka banaadir sidoo kale madaxweynaha ayaa magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ahaanaya duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso oo ahaa wasiirkii warfaafinta iyo afar ku-xigeen oo qaarkood ay ka tirsanaayeen xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilka qaadistani ayaa timid saacado kadib markii xalay golayaasha degmooyinka gobolka banaadir ay ku dhawaaqeen inay u doorteen taabid cabdi maxamed guddoomiyaha gobolka banaadir labada sano ee soo socota sidaa uu ku dhawaaqayo afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha koowaad labada kun siddeed iyo tobanka waxa ay si ku meel gaara u doorteen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed inuu hayo labada sane ee soo socota xilka guddoomiyenimo ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ilaa hadda guddoomiyihii xilka laga qaaday taabid cabdi maxamed kama hadlin arrinkani xilka qaadista waxaana xiran dhammaan xafiisyadii xarunta gobolka banaadir iyadoo ammaankan ay la wareegeen ciidamo gaara oo ka socday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya haddaba qaar ka mid a dadweynaha muqdisho ayaa dareenkooda ka muujiyay isbeddelka ku yimid gobolka banaadir iyo sida ay u arkaan
waxaa ra'ligayga iyo aragtidaydu waxay tahay inay dowladda wixii shaqayaha ay aqabad ku tahaa ra'ligaygu yahay sababtooy tahay juxo oo shaqayaha ay rideen haddana taabid oo eleeska soomaaliya ahay haddana waa ridaynaa leeyihiin marka dowladda waxaan bu arkaa inay horu socod aysan rabin oy nimanka fadhiyada rajow rabto teeda lamaad wasiirka warfaafinta inuusa taabid gaaray ayaga arki doono ayaga a arki doon naagahaba ka buraa xilkaan kaa ka burayn arraxiim alxamdulilaah rabbilcaalamiin aniga aad iyo aad aan uga xumaa horta inaan laga qaado taabid xilkaa waxaana uga xumahay waddanka markii taabid loo dhiiba aadoo u degay haddana aadoo u kacsan yahay dowladda hadda xilkaan ka qaadaynaa dhaysa taabid ee waxaan u dhiibaynaa yirisan waa ka soo horjeedaa waa saxayaha isbeddelku waana fiican tahay in la isbeddelo oo dalka la isku bedbedelo waa fiicanta oo qofkii wax qabanaya in la bedelo taabad qudhiisa ma xumayn laakiin wakhtigiisii baa u dhammaaday laakiin isbeddelku waa fiican yahay ninku inuu meel iska fadhiyo waa foolxumo laakiin midka kaleo walaalkiisa inuu u banneeyo oo uu asna shaqadiisa la arko waa fiican tahay arrinta xalay dhacday iyo arrima maalmahaba socday ee soo galay maqaamka shalayna guddiga baarlamaanku ay go'aan ka soo saareen waxaan u malanaya guddoomiye hore taabid inuu arrintaa ku qaldan yahay isbeddelka xalay madaxweynuhu uu soo saarayna waa wax sharci ah sharcigana ku qotoma kuna soo aruura maxay teenay dadkani toddoba-iyo labaatan sano baa dalkani burbur ahaa calaa kulli xaal in arrintaa lasii buunbuuniyaa ma qurux badna taabid digreetaa lagu magacaabay waxaa xalay lahaa weel lay doortana waa foodo hor leh ilaahay baana ina ka qabtay axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga axmed xasan colaad oo warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho islamarkaana inala socodsiinayey haddaba dadka falanqeeya hanidhahda dhegeystayaal wareegtada madaxweynaha soomaaliya ayaa sida oo kale lagu magacaabay maxamed cabdilaahi maxamed inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda xuseen maxamed nuur ayaa sidoo kale loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda basme cumar axmed ayaa iyadana loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta halka sidoo kalena aadan sheekh cali vidow loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyadoo sidoo kalena xogeeyaha guud loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan la xidhiidhnay dowladda soomaaliya si aan wax uga weydiino wareegtada madaxweynaha balse nooma aynay suurtagelin in aan ku qancinno in ay waraysiyo bixiyaan marka ugu horraysa ay noo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa haddaba dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya qaarkood ayaa aaminsan in khilaafka siyaasadeed ee keenay in shaqada laga cayriyo guddoomiyaha gobolka banaadir uu dhinaca kale ka yimid dhinaca kale ka yahay aan idhaahda mid dastuuri ah oo aan weli la xalin kaasi oo la xiriira maqaamka caasimadda muqdisho ee mustaqbalka haddaba sidee lagu xallin karaa maqaamka caasimadda su-aasha iyo kuwo kale ayaa caashe ibraahim aadan ay weydiisay saxra cumar maalin oo ka mid ah oo ka mid ahayd khubaradii qoray dastuurka hadda jira ee soomaaliya kana mid ah baarlamaanka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim horta aada v o a umahadsantihiin waan idinka shacabka abaal celinaya arrintaa ii soo wacdeen arrintan mugdi kuma jiro guddiga dastuurka waata hore u ahaa annaga markaas waa qoray hadda dastuurka kumeelgaarka qodobka sagaalaad waay waa tiirsakartiin magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waayo arrintan markay kaqabsi ma geli karto waayo maqaamka magaalo madaxda federaalka soomaaliya annaga marka obshanaan keenay obshanadii adalji baa loo ceshay marka hadda guddiga dib u eegista dastuurkay ag taallaa waxaa kula ku xasuusinayaa in arrintan aanay u oolin keliya guddoomiyaha gobolka ninka ah sida hadda shalay dhacdoo kaleeto ee doorasho leyska geli karaa doorashada waa inay noqotaa mid sharciyeysan waxay ku sharciyoobi kartaa marka lasoo saaro habka laysku raacay oo labada golo ee isku raaceen aqalka sare iyo aqalka shacabka ah ma hal aqal keliya xataa ma ansixi karo marka arrintaas muhiimay tahay dadka masiirka dhamaayo magaalada muqdisho waaye waxaa jira hadda ayaa jir la qabanayay oo ahaa horumarinta gobolka banaadir waa tii la baaqday waa tii lagu celiyey bulshada wati ka waxaysa macno ma lahayn kaas waa laga hadli karay laakiinse arrinta oo hadda doorashada ah oo dhacday iyo tan isma keenayso marka saas daraaddeed waxa waa inaan dadka lamar habaabinin aniga waa joogaa magaalada muqdisho waa iscunaa taabid waa isu fiicneen iyadiisoo sidoo kale tawsiidkeena hadda oo markooda ahaa waa dadkii aan shalay isla shaqayn jirnay oo isla ahayn muxuu ahaaye barnaamijka argagixisada waxaas iskula jirnay marka dib u eegis dastuurka qoladaas ahay haddana waxaan kuu sheegayaa san waxa ugu horeeyo oo ayaa dhaweed markuu noo yimid guddoomiye cabdiqeybdiid oo naga codsad waxay ahayd shaqada ugu horeysa oo la qabanayo inay noqoto markay inayna soo hordhigaan oo aan ka doodno markaas kadib cod loo qaado markaas kadib la ogolaado habki loo habkii lagu heshiiye oo looga waxayn lahaa waa gartay marka dhinaca dastuurka laga marka dhinaca dastuurka laga fiiriyo siday tahay in lagu xaliyo maqaamka uu yeelanayo magaalada muqdisho dastuurka wuxuu leeyahay opshano badanaa jiraan dastuurka wuxuu leeyahay qodobka sagaalaad waa soo baxsan kartaa waa akhrisan kartaa magaalo maqaamka magaalada madaxda federaalka soomaaliyeed waxaa go-aan lagu gaari looga gaari doonaa dib eegista dastuurka waxaana sharci gaar ah a waxaana sharci gaar ah kasoo saari doona labada aqal sharcigaas ay ku hirgelaysaa laakiin inta ka horeysa waxa waaye waxa dhowr dhowr magaalooyinka federaalka annaga waxaa soo jeeda washingtonaa jirto oo aad joogtiin idinka waxaa jirta abuja waxaa jirta maxaa absababa waxaa jirta xataa berliin marka had kii la isku raaco ayaa markaas loo codeynaa oo la saaraa inta ka horeysa ma jirto in muxuu ahay si kale loo samayn karo waa gartay laakiin sahar markaad fiiriso odayaasha magaalada muqdisho way shireen waxay leeyihiin labadii aqalba xubno kuma lihin gobolkan aanan u dhalanay oon joognaa marka cidlaana looga dhaqaaqay marka miyaanu hadalkooda gar u muuqanin markaad fiiriso odayaashii magaalada muqdisho iyo doodooda ku saabsan in maamul goboleedyadiina aan waxba kulahayn magaaladii muqdisho ay kasoo jeedeenna aan waxba looga tixgelin ayaga odayaasha dhaqanka iyaga maaha waxaa soo dhisay sanatariska iyo muxuu ahaa kontii koo qof oo dhanka ka ahayd haddana stadiyaa laga keenay stadka xamar markaas ma qabin baarlamaan ma qabin hadduu sida galmudug oo kale yahay ama south west oo kale yahay oo baarlamaan leeyahay waxaa u qornaa haddaa xasuusta konton iyo afar ma konton iyo laba ay ahayd laba xubnood oo yeelaha gobolka banaadir waa suurtoob weysay in la sameeyo afartii sano oo dowladda kubeelgaarka looga baxay in la sameeyo ahayd waktiyaa loo waayay waxaa anaga aad iyo aad ugu mahad celinaynaa muxuu ahay dawladda ugu dambeysa haddee waxasishe oo oo marka wax kale la waayo waxaa raba wax u eg in la suusho doorashada dadban uu sameeyey doorashada dadbanna ma soo geli karin muqdisho markii xamar haddaa xasuusato doorashada dadban waxaa ugu soo doortay dadka ka yimaadeen waqooyi galbeed iyo waqooyi koonfureed xaggaas somalilan ka yimaadeen arrintaasa xataa jaanis haddii kale lagu adlaweyn lahaa marka intay baabi laheed waxaa fiican in muxuu ahaye saas lagu xaliya aheyd marka ma heli karin odayaasha jidkooda saxayeedna ku yeesha laakiin haddeera yeelane ama waxay yeelanaysaa delegate oo ka qayb gala federaalka ama waxay yeelanaysaa senators oo miiska soo fadhiistaan waana u banaan tahay jibadoodii qaabkay taa ku dhici kartaa qaabkaas waxay ku dhici kartaa in aan hadda labada aqal ay iska meelo dhigaan qaabka loo soo dooranayo markaasaa la shirinaa dadkii waa lasoo dooranaya guddoomiya doorana imaanayo degmooyinkaa doorasho ka dhacaysaa waa laysku soo ururinaya markaas kadib waxay noqonaysaa inay helaan ama senatorsay helayaan ama delegate ay helayaan sida berliin ama maraykan oo kale senator helayaan adiga waa ila taqaanaa barnaamijka federaalka marka qorsho qorsho ma jira ay taas ku gaarayaan mise waa een, wax un la filayo inay dhici doonto annaga labada biloodood maqan barnaamijka hadda ugu fiican waxay tahay in haddeer la- la- loo caaboon yahay maxaa gudoomiyaha nagoo wareysan kartaa cabdiqeediid waxuu joogaa uh, hobyo waxaa dhigi kartaa goormee suubinaysa guddiga dastuurka overside-ka asaa ugu sarreeya ama afar haa helaysaa been afar heen labadaas waa wareysan kartaa sida ugu degdeg badan u keenaa dhahan annaga hadda marka baarlamaanka la xelaay oo jawaari ka codsaday marka labada labada qodob ee miiska saaran eed carabka ku dhufatay waa in ama ay dalageed yeeshaan xubno ku yeeshaan ama Ah, oo- oo federaalka galaya ama waa inay helaan senators oo sida hadda kuwaan u fadhiisanaya aqalka sare fadhiistaan Sidee ku- markasta oo kala doorashay ku jirtaa sidey ku helayaan taas hadda noocii la qaato maqaam waxaa lagu helaa hadba maqaamkii la qaato haddii berlin la qaato federaalina waxay noqonaya delegate haddii washington nooca u dhisan yahay la qaato oo caasimadana ku dhex taalo statekina ah la qaato waa ogtaas adinka u samaysantihiin waxay helaysaa senators
Ah, taasina waxa ay ahayd sahre cumar maalin oo ka mid ahayd khubradii qortay dastuurka hadda jira ee soomaaliya kana mid ah baarlamaanka soomaaliya ee hadda dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan isku daynay inaan la xiriirno guddoomiyaha gobolka banaadir ee xilka laga qaaday waana su- noo suurtogeli weyday inaan wareysi ka helno